wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa tababar ku saabsan adeegsiga tiknolojiyadda iyo arrimaha deegaanka ugu soo xirtay magaalada hargeysa xubno ka tirsan wasaaraddaasi tababarkan oo socday muddo shan maalin ah ayaa waxaa maalgelisay dowladda sweden waxaana fulinteeda ka qayb qaatay hay-adda u n b iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan hayaalla shuceyb oo ka mid ah la taliyayaasha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarka tababarkan shanta cisho socday waxaa maalgelisay dowladda sweden waxaana fulinteeda ka qayb qaato ka wada shaqeeyey hay-adda u n d b iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada tababarkani runtii muhiim buu u yahay shaqaalaha aqoontoodu saru qaadaya oo loogu talagalay aqoontooda dhaatada iyo xogta laga soo ururinayo deegaankii si ha dhowto go-aamo loogu qaato oo wax looga qabto dhibaatooyinka faraha badan ee deegaanka ka jira waxaan aaminsannahay shantaa cisho oo aanuna ku kalsoonahay aqoon fiican inay shaqaalahani qaateen oo ay ku dabaqi doonaan shaqooyinkoodii marka ay ku laabtaan ugana faa'iideyn doonaan wasaaraddii iyo hay-addii naadfor labadaba duruus ismaaciil muuse agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ayaa kula dardaarmay shaqaalaha ka faa-iideystay tababarka in ay ugu adeegaan bulshada aqoontii ay barteen runtii deegaanka markaad eegto iyo isbeddelka cimiladu aada buu runtii u yahay mid adag oo complicateda in xog la helaa runtii arrimahan ka socda deegaankeenna aada bay u adag tahay wasaaradduna runtii waxyaabahay doonaysa ama meelahay doonaysa inay runtii xoogga saartay weeye trainingkana runtii uu qeyb weyn ka qaatay runtii shaqaalaha maanta la sababray labada hay-adood oo ka tirsan sectorkan runtii environmental protectionka waxaan ku rajayn doonaa insha allahu tacala aanu ka fili doonaa in aqoonta ay barteen ay ku dabaqi doonaan runtii xafiisyada ay ka yimaadeen runtii wasaaradda ama guud ahaan sectorkan waxaanu rajayn doonaa inaanu xoojinno maxaanku idhahdaayey xogta kaydinteeda ururinteeda iyo runtii cilmi baadhisaha ku saabsan deegaanka qaababkii loo maamuli lahaa loo maarin lahaa iyo runtii qaabkii runtii iyadana loo loogu adkaysan lahaa isbeddelka cimilada waana waana aad aad tababar aada u muhiima tababarada noocaan ah ayaa waxa ay qeyb ka qaataan horumarinta tayada shaqaalaha iyadoo oo keeni karta horumar dhanka shaqada ah